Shirweynaha qaranka ee xuquuqul insaanka wuxuu dareere doonaa muddo saddex maalin iyo weliba lanku doodo doone sida lan ilaaliyo lahay xuquuqda dadka oo markii ku horeeyay lan qobada magaalada Muqdisho horeyna lan qobada jiray dalalka caalamka maadaama iyo muddo ka jartay Soomaaliya dhibaatooyin fara badan ah munaasabada furitaanka shirweynaha qaranka ee xuquuqul insaanka iyo weliba ku qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka diblomaasiyiin aqoon-yahano uradan dooda xuquuqul insaanka bilan dhalinyaro iyo qaybo kale ee bulshada wasiirka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka soomaaliya khadiija almaqsuumi oo ku qaybgalayaalka la wadaagtay ahmiyadda shirkaan yay sheegtay intika wasaarad ahaan ee ku goonta dhisoobka guddi madax bannaan ee xuquuqul insaanka qaranka ugu horeyn waxaa sharaf ii ah inaan idinku soo dhoweeyo shirka qaran oo xuquuqul insaanka ee soomaaliya ee labada kun labaatan iyo shanta kaasoo markii ugu horeysay taariikhdu ee dalkeennu martigelisay shirka noocan oo ah shirkan oo ka duwan shirarkii hore wuxuu uu iftiiminayaa sida ay soomaaliya u taagan tahay isbeddel dhab ah oo ku salaysan cadaalad sharaf iyo bini-aadinimo ka wasaarad ahaan waxaa qorsheynay hirgelinta talooyinka qabiirka madaxa bannaan fulinta talooyinka u p r dhammaystirka shuruucda muhiimka u ah horumarinta xuquuqul insaanka dhisidda nidaam qaran oo la xisaabtan xuquuqul insaanka ah gaar ahaan dhisidda guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka qaranka mudanayaal iyo marwooyin waxaa rabaa inaan si wada xasuusino in soomaaliya aysan horumar waara gaari karin haddii aan la dhowrin xuquuqda dadka laga tiro badan yahay dadka naafaha caruurta iyo haweenka ma gaari karno cadaalad dhab ah haddii aan qof kasta uusan helin cadaalad bulsho xorriyad hadal iyo xorriyadda isku imaatin ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka cabdisalaam cabdi cali dhaay oo iyo si rasmi u furay shirweynaha qaran ee xuquuqul insaanka soona sheegay intii markaasi qasabata in muwaadiniinta iyo xuquuqda si siman u helan islamarkaana dowladda iyo xoojiyaasa horumarinta ilaalinta xuquuqda dadka shirkan oo sida ay wasiiraddu sheegtay ka duwan shirarkii hore u dhici jiray taabanayana taariikhda hiigsanayana mustaqbal cusub una taagan isbeddel dhab ah oo ku salaysan cadaalad sharaf iyo sinaan farxad weyn bay inoo tahay aniga iyo idinkaba inaad maanta goobjoog u ahaataan soomaaliya maanta waxay ku jirtaa wakhti go'aaminaya mustaqbalkeeda waxaanan ka guuraynaa xaalad colaadeed iyo culaysyo bini'aadinimo una gudbaynaa soomaaliya ay xaquuqda muwaadinku tahay tiirka ugu muhiimsan ee dowladnimada xaquuqul insaanku ma aha keliya in laga akhriyo dastuurka ama uu dastuurka ku qoran yahay waa damaanad nololeyd waa mid xorriyadeed iyo karaamada bini'aadamka waa in wiilka soomaaliyeed ee ku nool aadan yabaal uu heli karo caafimaad iyo waxbarasho la mid ah dadka kale ama wiilasha kale ee dunida ku nool sidoo kale gabadha ku nool baraawe ama kismaayo ama laascaanood waa in ay heli kartaa xaquuq la mid ah xaquuqda ay helaan ummadaha kale ee ku horumaray xagga xaquuqul insaanka shirkanya nagadaakiin ku horya loonku hadalo arrimaha xuquuqul insaanka loqobda magaalada muqdisho soomaaliya weliba iyo kumidata dalalka horey insaxi ilaalinta xuquuqul insaanka taasoo ka dhigaasa wadamada midoobay qaramada midoobay iyo si toosay markaasi soomaaliya ilgaaranka hayan oo ka eedan sidii ilaaliyaasa xuquuqul insaanka